duqeyda gobolka mudug ee labada dhinac ayaa ku guulaystay joojinta dagaalkii shalay ka dhacay gaalkacyo iyo kala qaadidda ciidamadii dirirtu dhex martay ee isku horfadhiyey goobtii shalay lagu dagaalamay odayaasha dhaqanka gobolka mudug oo kaashanaya ganacsatada labada dhan ayaa ku kulmay bartamaha magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug waxaana doorka wadahadal ee ugu weyn uu ahaa ku dhawaaqidda xabad joojin lakala dhex dhiga dhinacyadii dagaalamay iyo kala qaadista ciidamada labada dhinac nabadoon cabdikariin sheekh axmed xasan koofuro ayaa akhriyey qodobadii waxgaradka ay wada gaareen
shirkan waxaa lagaga hadlayey fasaadkii shalay ka dhacay gaalkacyo waxaana lagu heshiiyey annagoo wakiil ka ah laba guddi ah dhinaca puntland iyo dhinaca galmudug isaga yimid wakiilna ka ah labada maamul oo ayna soo wakiisheen iyo bulshada reer gaalkacyo waxaanu gaarnay saddex qodob oo kale ah in xabadda la joojiyo kow in la kala qaado ciidamada iyo in laga wada hadlo dib looga ballamo laga wada hadlo dhacdadii iyo waxyaalihii ay saamaynta ku lahaa iyo siday wax u dhaceen iyo deegaanka nabaddiisa intaana in laga wada hadlo ayaanu goodsanay duqeyda wadahadalkooda oo u badnaa isku raacidda qodobadii la gaaray ayaa kulanka lagu soo hadal qaaday in xiisadii shalay ka dhacday gaalkacyo ay sababtay barakac saameyn ku yeelatay dadka qaarkii waxaana kulankii maantay odayaasha dadku ay u jeediyeen inay isdejiyaan islamarkaana magaaladu ay xasiloon tahay nabadoon cabdiqani maxamed cabdi ayaa bulshada gaalkacyo u jeediyey baaq ah inay isdejiyaan islamarkaana ka shaqeeyaan nabadda gobolka waxaanu diraynaa baaq aanu u dirayno ummadda gobolka mudug oo aannu leennahay waxaa lagu heshiiyey nabadgelyo in la isugu yimaado laguna wada hadlo waxaan leennahay dadku yuu bixin ha laga daayo dadka taleefannada iyo wararka loo kala dirayo oo la leeyahay waa la soo socdaa iyo ha la guura iyo ha la baxo dadka waxaan leennahay isdejiya magaaladu nabad weeye nabad bayna inagu deeqdaa kulligeen nabad baynu kaga shaqaynaynaa cid kasta oo reer muduga waxaannu u soo jeedinaynaa guda iyo dibid inay nabaddaa wax ka qaadato inay hareeraha ka istaagto wixii laga bilaabo saacaddaas waxgaradka gobolka mudug wuxuu u istaagay wixii shalay dhacay in lagu beddelo nabad iyo walaalnimo cid kastana ay ku ekaato goobtii lagu yaqaanay oo ay ku sugnayd waxgaradkuna ay iskaga yimaadaan in laga wada hadlo wixii dhacay laguna xalliyo walaalnimo iyo wadahadal nabadoon khaliif cabdidhalac ayaa sheegay wadahadal kadib lasoo magacaabay guddi ka kooban labada dhinac oo isugu jira odayaal iyo ganacsato kana shaqayn doona nabadda gobolka siina ambaqaadaya wadahadallada lagu xasilinayo gobolka mudug shaqaaqadii dhacday kabacdi wadahadal la sameeyey labada dhinac ee labada maamul goboleed ee puntland iyo galmudug madaxdooda iyo shacabkooda iyo ganacsatadooda waxaa ka soo baxday in la soo xulay guddi laba dhinac ah oo ganacsatada iyo odayaasha ka kooban guddigii saaka waxay isugu yimaadeen magaalada bartamaheeda in la xaqiijiyo dabadeedna layskugu soo noqdo wadahadal iyo wadaxaajood go'aankaas baa guddigii soo wada saaray labada dhinac isagoo ka kooban suldaan cabdiqani suldaan xasan baalle ayaa labada dhinac ugu baaqay in laga wada shaqeeyo nabadda gobolka mudug iyo wada deganaanshaha gobolka ayagu noqdaan hormood u noqdaan arrimaha kan waana adigu dadaal badan bay sameeyeen intii hadda abshaani jirtay waxa weeye arrintaa marka waa la soconaa waan ognahay heshiiskuna waxa weeye heshiis bal marka u horeysa ee lagu joojinayo ayaa la guurayo xabadda kabacdina heshiis iyo wada isu imaatin lagu baaqay waxaan rajaynaynaa in wax miro dhaa ay kasoo baxaan iyo wax tar dadkow leh iyo wax mar dambe aan waxba ka dhicin saasaan rajaynaynaa tahay sidaas in la yeelo nabaddana waa inaan gacmaha wada jir ugu qabanaa kulanka duqeyda iyo go'aamada ay soo saareen kadib ayaa dhan walba waxa ay ku dhaqaaqeen kala qaadidda ciidamadii isku horfadhiyey goobihii shalay lagu dagaalamay iyo hirgelinta xabad joojin waarta waxaase loo ballamay kulamo ay isugu imaan doonaan guddiyo labada dhinac ka kooban oo maantay lagu dhawaaqay cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo